بسم الله والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير cashirkan cashirkii laba boqol iyo toban iyo koobaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur'aanka kariimka suuratulqamar idaylkeed ayuu ka koobnaa suuratulqamar waa suuraddii afar iyo kontonaad tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ayay ku magacaaban tahay suuratulqamar waa suura makiya waxay ka mid tahay suuradihii soo degay inta suubanaha calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaa maka almukarama suuratulqamar aayadaheeda konton iyo shan aayadood wey suuratulqamar oo bilaabatay waa tanaa abda'u haadihi suura waxaan suuraddatan ku bilaabayaa bismillaah eebbaweyne magicii cuskashadii alihi arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala eebba subxaanahu casa wajalla wuxuu yidhi iqtarabat isaaca saacaddii qiyaama dhowaatay wanshaqa alqamar dayixii dilaac wa in yarow hadday reer maka arkaan aayatan mucjize hadday arkaan yucriduu waa jeedsanayaan wayaquuluu waxay afkana ka leeyihiin sixirun waxaanan aragnay waa fal mustamirun xoog leh wakadabuu reer maka beeniya xaqi watabacuu raace ahwaa'ahum hawadoodii bay iska raaceen wa kullu amrin amar la arka kulligii oo ama khayra ama shara mustaqirun amarkaa qofkii la yimid ayuu meeshii loogu talagalay ku sugayaa khayr haddaad la timid jannuu kugu sugayaa shar haddaad la timidna cadaab buu kugu sugayaa walaqad waxaa runa jaa'ahum in reer maka u yimid min al ambaa wararyaal xaggood waxaa uga yimid maa qadar ay fiihi gudihiisa ku sugan tahay musdajarun xanaansamid oo ummadihii hore ee sida xun yeelay iyo halaagoodii waa loo akhriyey xataa fii haadihi suura qadar laa ba'sa bihi ayaa iman doona qawmu nuux iyo qawmu huud iyo qawmu saalix iyo qawmu luud iyo qawmu muusa fircoon intaba fii haadihi suura ayaa looga sheekaynayaa kolka warar ku filan dadkan waa loo sheegay xikmatun murti ee baa u timid baaligatun yool gaartoo dhammaystiran laakiin famaa tugni nudur digidu maxay tartay qofka wakadabuu watabacuu ahwaa'ahum la yidhi qofka inuu xikmada qaato u diyaaray anfacda iimaanba hadduusan jirin ee qofka xaqii beeniyey hoggaansamidba haddayan jirin wasadaqa allaahu fii qawlih wamaa tugni alaayaatu wannuduru can qawmin laa yu'minuun kolkaa xikmadii baaliqada ahay famaa tugni nudur digiddii dad wax matarin sidaad arkaysaan maqdaca suuradda ee hore arrimuhu ka sheekaynaya waa arrimo yaab leh waataynuyo suuradaha makigaa daa'iman wa abadan waxay ka sheekeeyaan qadaaya tawxiid ilaah bay ka hadlaan iyo rubuubiyada iyo uluhiyada ama risaalada nubuwada waxyiga ama alxayaatu alaakhira bacsiga iyo jazaha suuradda markaa waxay ugu furfuratay qiyaamadii layska iloobay inay daasan tahay la mooday intii kalena ayba beenisay dadka intii sii badnay maa nadri ma saaca waatay yidhaahdeen ma ayn rumayn laakiin intii rumaysay nafteeda ayaa daasatay oo wax dib u dhacsan ayay qiyaamadii ula ekaatay markaasaa rabbi yidhi iqtarabat isaaca hadaad moodaysaan in saacaddii ay dheer tahay way idinku soo dhowaatay oo waatana kolka shay la arkaaba sidaan saacadda wakhtigeedii la aqoon laakiin amaarad la yaqaan baa jira calaamad la garan karin i dhowdahay ayaa jira calaamooyinkii lagu garanayay bicthatu muxammadin sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed nebinimadiisii ayaa ka mid ahay uu ku caddeeyey sunnada bucistu anagoo saaca ka haatay saacadda qiyaamiye aniga sida labadan farood yaan usoo wada baxnay isagoon wakhtigiisa la gaarin dalanin la bixinin rasuul laga dhigin ayaa waxaa lagu magacaabi jiray nebiyu aakhiri zamaan adduunyadu markay dabateero tahay gebageba ku dhowdahay nabi baa la bixin doonaa maxamed baa la yidhaah isagii baa lasoo gaaray kolka markuu rabbi sidaa noogu sheegay ikhtirabati saaca rasuulkana uu yidhi aniga saacadda waa soo wada baxnay ka gadaalaa kun iyo afar boqoloo sano laga jooga kun iyo afar boqoloo sano ayaa laga joogaa inshiqaaqulqamar wuxuu ahaa mucjizada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwa uga waaweyn waxaan qur'aanka iyo alisraa walmicraaj ahayn isagaa u weynaa tan waxahayd xujo la xujeeyey mushrikiintii baa nebiga xujaysay waxay yidhahdeen rasuul inaad tahay aan ku garano ee calaamo weyn oo dunidoo dhan qancisaa na tus markaasuu nabiga ilaah baryey dayixii baa laba noqday jabala abuuqubays waa safa buurtan ka korraysa yaa jabalu abuuqubays la yidhaah buu gabal kor fuulay gabarna gadaal buu ka baxay labadan gabal buu noqday kolkay dhacday taas baa nabiga qureesh u yeeray oo yidhi ishhadii dayixii waa calaamaadka waaweyn ee nolosha adduunka iyo koonka ka mida ayaa laba loo dilaaciyey markaasaa dhigna la kor saaray jabalu abuuqubays danna xaggaa laga mariyey markaasaa rasuulka ishhadiiyi markhaati ka noqdo waa xujo labaad bay keeneen waxay yidhaahdeen bal annaga inaad indhaha inaga cawartay iyo waxa inuu run yahay dadka kale aan weydiinayna waa habeen macruufa habeenkay arrintaa dhacday haddii dadkii dibadda ka yimaaday dayaxa kale dilaacidiisii sheegaan waa run haddii wax sheega oon annaga ahayn la waayo waxna maadan kala dilaaciin annagaadna lugaysa xujadaasay haddana keeneen kolka wuxuu qur-aanka tilmaamaya midaawoy iyo dabadeed sida waxaan iimaan alla ugu talagelin wax kasta haddii la tusiyo mucjizaadka iyo cajaa'ibta malakuudka iyo milkiga ma qanciso qofaan eebe iimaan ugu talagelin oo markaa xujada dalbashadeeda dadka iimaan eebba ugu talagalay iyagoon xujaba dalban ayay xaqa rumeyn isdhiibaan kol hadduu xujo sameeyo waxaa lagu ogaaday hawmu saalix iyo hashoodii waxaa lagu ogaaday hawmu ciisa iyo maa'idadii waxaa lagu ogaaday quraysh iyo dayicii kala dilaacay kolkaa dadan eebba iimaan ugu talagelin xujata u weyn ma qanciso walow jaa'atum kullu aaya falaa yuuminuu xataa yaraw alcadaab alaliim sanatulqadaa walqadar kolka arrimahaasay suuraddu qaadaa dhigtay dabadeedna ilaa shan qiso ayay iska daba keeni doontaa qisaska waataynu nidhi nubuwadii bay sugayaan suubanihii bay tasliya u yihiin annaga ictibaar iyo cilmi iyo caqli celin loo yihiin tarkiib iyo tarhiib dadka xunxun ee la halaagay inaynu ka leexanno waddadoodii dadka fiifiican ee la abaalmariyey inaynu waddadoodii qaadno usluub marka usluubu hidaaya nooca ugu dambeeyow ikhtarabati saaca saacaddii qiyaame dhowaatay wanshaqa alqamar dayixii kala dilaa oo calaamada qiyaamada lagu garan ayaa dayaxa kala dilaacidiisu ay ka mid tahay wa in yarow hadday gaalada maka degan arkaan aayatan mucjizo rabbi ku taageeray rasuulkiisa iyagana lagu qancinayey kan shiqaaqilqamar sida dayaxa kala dilaacidiisii oo kale markay rumayn lahaayeen yucridu aayaddii waa ka jeesanayaan edabdariya afdhirir bay ku darsadeen wayaquuluun waxay leeyihiin mucjizadii samada ka timid sixrun waa fal maxamed sameeyey mustamirun oo xoog leh min almirati haddii laga keenay ama mustamirun oo joogto ah min alistimraar haddii eraygu ka yimid waa sixir joogto ah ama waa sixir weyn wakadabuu kufaaru quraysh xaqii beeniye maxay sameeyeen hadday beeniyeen watabacuu waxay raaceen ahwaa'ahum naftoodii iyo shayddaankoodii ayay raaceen xaqnimo ayaan raacin diinna ma raacin ee haway raaceen wa kullu amrin amar la arka kulligii min alkhayri wa shari ama xumaha ama wanaaga mustamir mustaqirun saa'ibkii amarkan lahaa ayuu fii maxallihi ku sugayaa in kaana khayran fafi ljannati buu ku sugayaa wa in kaana sharan fafi naar buu ku sugayaa wa kullu amrin xaalo la arka kulligeed min alkhayri wa shari mustaqirun amar la arkaba saa'ibkiisii ayuu haygii loogu talagalay imaa janna wa imaa naar ayuu ku sugayaa walaqad waxaa dhaba jaa'ahum inuu quraysh u yimid min alambaa wararyaal xaggood waxaa uga yimid maabaa u yimid uu fiihi gudihiisa ku sugan yahay musdajarun canaansamid ilabdariya gaalnimo kufriya macsiyo hadday ka waansamayaan in ugu filan waanaa u timid oo wixii ummadaha ee ka horreeyey idabdaraday ku kaceen iyo abaalkii la mariyey ayaa loo wada sheegay xikmatun murji ee baa u timid baaliqatun dhammaystiran oo yool gaartay oon wax ka dhinnay ee famaa tugni maxay tartay an nuduru digidii badnayd ee loo digay wax uma tarin qof hawar raacay oo iimaanba eeba uusan ugu talagelin sida iyagii markii loo taabtayna suubanaha calayhi salaatu wasalaam ayaa maadaama ay suuradda maki tahay oo aan markaa ciidamiya jihaad weli la waajibinin ayaa rasuulka tasliyo iyo dulqaad la faray fatawalla rasuul eebbow ka jeeso anhum gaaladan qureesh yowma maalinna u sheeg yadcuu uu yuuci doono addaaci malaggii u yeedraayay qiyaamada asraafiil baa u yeedraaya horan doona ha loo yimaado alla si loo kala baxo muxuu ugu yeedrayaa malagga dadka ilaa shayin wax xaggii buu ugu yeedrayaa nukurinyaabl oo waa qiyaamu iyo is-abaalmarin iyo jazu ugu yeedrayaa maalinkaa lama diidi kare yakhrujuuna way soo baxaan khushacan iyagoy dullaysan tahay absaaruhum aragyaalkooda jirkoo dhan baa dullaysan laakiin meel dulli ka muuqdo isha u horraysa qofku markay ishiisii laadlaado wasan kala qaadayn was hoganaayo dulliga intaan jirka kale laga garan baa isha laga garanaya saasaa arabka loogu dhuftay khushacan iyadoy dullaysan tahay absaaruhum aragyaalkooda ayay yakhrujuuna waxay ka soo baxaan min alajdaad xabaalihii lagu duugay say u fara badan yihiin ama u wareersan yihiin taswiirta qur-aanka say yaab u leedahay arag kaanahu iyagood moodid jaraadu luday aad mooddaa ayax muntashirun faafay ayaad mooddaa say isukuu dardarayiin ama u qibla gabsan yihiin ama dhan walba u ordaayiin muhticiina iyagoo lugunta taagayo oo suukaynayo xaggee u ordaayaan ila daaci malaggii u yeeray ayay u ordaayaan marka intaan ba xisaabta mid la gaarin ayaa yaquulu alkaafiruun intii xaqa diidee gaalowday waxa ay dhihi doonaan mashaqada iyo dhibka hadday arkaan haadaa yawmun casir waana runto haadaa midka yawmun maalin wey qiyaamadii bay tilmaamayaan casirun culus waxay ku culus tahay iyaga gaalada ah korkooda filmudathir ayaynu ugu tegi doonaa yawmun casiirun cala alkaafiriin hayru yasiirin iyagu korkooda markaa ku culus yahay fatawalla rasuul eebow ka jeeso canhum xaggooda mar haddii aad dacwadiiyo diintii gaarsiisay xaqiina u sheegtay asay ku diideen intaasaa kugu filan fatawalla ka jeeso canhum xaggooda yowma maalin yadcu daaci uu malaggii wici doono ilaa shayin wax ugu wici doono nukurin yaab leh oo ah xisaabtii iyo jazihii iyo jahannamoo ka dambaysa khushacan iyagoy dullaysan tahay absaaruhum aragyaalkoodiibay yakhrujuuna ka soo bixi doonaan min alajdaad qubuuraha kaannahum iyagoo tiro badnaanta aad moodid jaraadun ayax muntashirun baahay muhdiciina iyagoo degdegaya luqunta dhisaya ila daaci malaggii u yeeray bay u degdegayaan yaquulu alkaafiruun inta xaqa diiday waxay dhihi doonaan haadaa yoomka kan yowmun maalin wey casirun culus kadabad qabl qisaskiibaa marka bilowday nebiyullaahi nuux ayaa laga bilaabay in laga bilaabo waa uu mudan yahay waa adwalu lambiyaa'i cumran sidii qur-aanku caddeeyey walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama kolkaasuu haddana dacwada ugu darna rabbi innii dacawtu qawmi laylan wa nahaaran falam yazidhum ducaa'iya ilaa firaaq muddadaa tirada badan ee sagaal boqol iyo konton sana iyo dacwadii nebiyullaahi nuux ee joogtada ahayd ee habeen iyo maalin kor iyo hoosu ula hadlay xasiiladeedii waxay noqotay siddeetan wax lagu sheegay kolkaa waa sheikhul ambiyaa'i walmursaliin nebiyaasha iyo rusushii la diray waayeelkoodii wey waa awalu rasuulin ursila ila albashar kolkaas bay nebiyullaahi nuux iyo qoomkii loo diray waxa ka dhexdhacay arag kolkaa nebi maxamed risaaladiisii la sug tasliyana la sii oo waxa nuux ku dhacay ayaa ka daran waxa nebi maxamed ku dhacay innagana sarrihiin laynaga cabsigeliyey waxay ku kaceen inaynan ku kicin iyo tarkiib layna jeclaysiiyey dadkii yaraa ee nuux rumeeyey ee ilaah qur-aanka ku yidhi waman aamana wamaa aamana macahu ilaa qaliil sagaal boqol iyo konton sano hawiya maalin ninkii ordaayey ee qaylinayey ee kor u hadlay ee hoos u hadlay ayaa wama aamana macahu ilaa qaliil qaala tacaala eeba wuxuu yidhi kadabad waxaad beenisay hablahum kuwan qureesh ah hortood qawmu nuuxin nebi nuux qoomkiisii ayaa nebiyahum nuuxan beeniyey fakadabuu diide oo beeniye addoonkanagii qiimiga badnaa ee nuux ahaabay beeniyeen inay beeniyeen oy diideen nubuwadii iyo risaaladiiyo diintii kuma ayan ekaan ka gudbe aflagaadiyo weerar ayaa lagu qaaday waqaalu waxay yidhahdeen majnuunun nuux waa waalan yahay wasdujir waa la horeray jaaruum inta la qaataa baqda laga jiro kolkuu wareerayna kashubukaa lagu soo kol ma aha laba ma aha saddex ma aha heerkaas hadday marayso rabbi buu ku warceliyey fadacaa wuxuu u yeeray nuux rabbahu rabbigii buu u yeeray muxuu yidhi annii aniga nuuxa maqluubun waa layga raayey gacan wa iiguma jiraan ee fantasir eebba gargaar sidee eebba yeelay fafataxnaa isla markiiba waxaan eebba furnuu yidhi abwaaba samaa cirka albaaba laga furay roob caadiya maaha waa roob tubooyin iyo albaabya la furoo la duleeliyey ka submaye dhibic da'aya maaha abwaaba samaa samada albaabadeedii baan furnay bimaa in biyo munhamirin subma samadii haddii albaaba laga furay oo biyo loogu talagalay kuwa kan oo qiyaas dhaaf fii suurati alxaaq aan ku arki doonnaa inay biyuhu qiyaas dhaaf ahaayeen inaa lamaa taqalna biyuhu waa xuduudo gudbeen dal iyo goobba waa bu'iyeen buur dhulka ku taalla tan ugu dhirir badan laba iyo toban mayl bay kor ka sii mareen kolkaa wax la arkaaba xuduud buu leeyahy laakiin biyihii lagu halaagay qawmuno iyo dabayshii lagu halaagay reer cad iyo qayladii lagu halaagay reer tamuud waa qiyaas dhaafeen alla og laakiin uun ma oga biyihii waxaa la yidhi inaa lamaa dagalmaa dabayshii qawmu reer tamuud lagu halaagay qawmu saalix sarsarin caadiyatin buu ilaahi iyadana dabayshiina waa sidoo kale iyadana xadgudub bay ahayd intaba waa inoo iman doonaan kolkaa biyihii cirka laga shubay dhulkii maxaa la sameeyey wafajarna waxaan dhambalnay alarda dhulka cuyuunan biyo ilayaal sumaayo kolkaa korna waxaa ka sumaaya albaabadii samada hoosna waxaa ka gamtamaaya biyihii dhulka laga jeexay faltaqalmaa labadii biyaa kulmay calaa amrin kale eebba korkeed ayay ku kulmeen qad qudira hore loo jaangooyey waxaan saanay u samaysnaayeen sidaas markii la yeelay adduun waa hallaabay biyaana qabsaday shee nuux iyo dadkiisii la yeelay faxamalnaahu nabi nuux waa xambaarnoo waa qaadnay calaa daati alwaax calaa safiina doonni korkeeda aan ku qaadnay maxay ka koobantay daati alwaaxin looxyaal iyo wa dusurin masaamiir iyo koolo la mariyey doonni ka koobanta ayaa lagu badbaadiyey doonnidiisay noqotay tajrii waxay dareeraysaa biyihii korkooda keligeed biacyunina annaga eebaa aragtidanada ayay ku dareeraysaa ilaah saas maxaad u yeeshay waxaan u yeelay jazaa'an abaalmarin liman nuux kaana ahaa kufira mid la beeniyey kiro kale liman kaana kafara oo iyagiia jazaa'an waxaan abaalmarinay liman axad kaana ahaa kafara mid gaaloobay ama kufira la beeniyey oo nuuxa aan abaal marinayno aan saan u yeellay wax kaada maantaoo ka dambeeya ma jira walaqad waxaa dhaba taraknaahaa calaamadii nebiyullaahi nuux biyihii lagu halaagay adduunkaan ku dhaafnay aayatan iyadoo lagu cibro qaadan karo yafacalmin mudakir calaamada laga tegay waa maxay waxaa weeye biyuhu saynu u sheegnay ama qur-aanku u sheegay laba qaybood bay ahaayeen qayb samaday ka timid qaybna dhulkay ka timid kolkii lix bilood ay biyahaas dunida haysteen laf iyo lidba ardaal baaba'day nebiyullaahi nuux iyo kishiisiina ay doonidii korkeedii isaga tamashilaynayaan ayaa rabbi si dib damba dhulkii loogu dego amar buu bixiyey kiila yaa ardublaci maaki dhoo biyihii kaa yimid dib u lib laakiin samada waxaa la yidhi shubanka jooji samada marka ay joojisay shubankii ay biyaha da'aysay dhulkana kistii hore iga timid uu dib u laqay biyihii markaa ku haray dhulka korkiisa waxay noqdeen biyihii asal samada uga yimid iyaguna waxay isugu tageen meelaha godka iyo badaha markaa dhul la degi karaa soo haray sidaasaa markaa lagu degay waa biyihii iyaga lagu halaagay qayb ka mida si annagu u cibro qaadano inay yihiin wax badanaad ku garanaysa biyaha waa uraayin sida mayd mayday soo uraayin hor badbatay baad haddaad tagto mayd mayday soo uri koob taaniyan afar iyo labaatanka saacbadu waa kacsan biyaha haddaan dabayl jirin ama ankar iyo ziyaadiyo degmo cusub iyo daama cusub wax ku biiran jirin inay degan yihiin ay biyaha u badan yihiin ayaga shaqadood maaha afar iyo labaatanka saac waa tumanayin shagaxagay ku dhacayin kolka urkooda manaafic darradooda haddana wax faa'iidaa makhluuq eebaa ku abuuran wax damboo faa'iidoo lagu qabaa male laakiin ictibaar baa meesha loo keenay oo waa biyihii qowmi nuux lagu halaagay kastii ka hartay na lagu kuuqiyey si aynaan wixii ugu dhiiganin laakiin ashraaya kumadii macaasidii iyagii lagula cararayo saan bani aadamka wax ogey kuwii ictibaar loo keenay gabdho inta la qaato doon lagu rito oo khamro la qaato yaa badda lala tega badda dhexaydan kusoo tumayna laleey mafruud muxuu ahaa badba haddii la arka in la caro waa rag dad dhammaaday dhacaankiis waayo waa rag in la carrayay barbadan laga soo bixiyo aynagu soo hordiyo hadda maxaa celina waxooga yaroo moos hadday soo baxsato intee laga baxa walaasiyamaa dadka badaha agdegan sideenoo kale haddana ay uba muuqato walaqad taraknaaha waa ka tagnay maashaytaan qowmu nuux maashaynay aayatan iyadoo calaamaa ee fahal min mudakin wax kumaansamaaya ma jira fa kayfa sideeba kaana ahaaday cadaabi haddii nebi nuux la beeniyey la dilay la aayoo la xaqiray dadkii jafkaas galay cadaabkan cadaagay bal ka warrama waa nudiri digidii horeen u digay een iri jooga ka warrama labadiiba si yaqle u dhacay digidii unbay noqotay cadaabkii abaalkood afur lagu shugo walaqad waxaa dhaba yasarna inaanu fudaydinay alqur'aan qur'aankii waxaanu u fudaydinay lidikri in lagu waansamo daraaddeed kitaabkii jaamacaha waa raqis macallinkii yaqiinayna waa raqiis wax yaraa la siina isagii waa iska fudud yahay allaa sahlay waxaa loo sahlayna in lagu waansamo waa ee fahal min mudakirin qof ku waansamaayo ma jiro kadabat qawmu nuuxin kadabad waxay beenisay qablahum kufaaru quraysh hortood qawmu nuuxin ayaa nebiyahum nuuxan beeniyey fakadabuu beeniyey cabdana addoonka naga nuuxa faqaaluu waxay yidhahdeen majnuunun mid waalow wasdujira waa la horaray fadacaa rabbahu uu tugo suuxay annii aniga maqluubun waa layga adkaaday ee fantasir ee bagargaar fataxnaa furnay abwaaba samaa samada albaabadeed bimaa indiyaannu ka furnay munhamirin qulqulayo shumaya wafajarnaa fildilaacinay alarda dhulkii cuyuunan ilayaal biyaa ayaan dhulka ka dilaacinay faltaqaa waxaa kulmay almaa labadii biyo calaa amrin tale eebba korkeed ayay ku kulmeen qad gudira hore loo jaangooyey maxamalnaahu nuux ku qaadnay calaa safiinatin doonni korkeed yaati alwaaxin loxyaalu saaciida iyo wadusurin masaamiir layskula dhejiyey tajriib waxay soconi biacyunina annaga eebbaa hortannada jaza'an abaalmarinaan saas u yeelnay liman nuuxaan abaalmarinay kaana ahaaday nuux kufira mid la diiday walaqad waxaa dhaba taraknaaha inaan arrintii ka tagnay maashayntii aayatan iyadoo tusaala ee fahal min mudakin qofku waansamaaya ma jira fakayfa sideebu kaana ahaaday cadaabi aan cadaabay qawmu nuux iyo wanudu digiddii aan u digay balka warrama digiddii unbay noqotay cadaabkii muwaafiq buu noqday waa jaza'an wifaaqa abaalgud ku toosan gabkii la galay walaqad waxaa dhaba yasarnaa inaanu fudaydinay alqur'aan qur'aankii baanu fudaydinay lidikri in lagu waansamo fahal min mudakir qof ku waansamayaa ma jira waxaynu ka baxnay qawmu nuux waxaynu uga gudubnay reer cad oo qawmu huuda kadabad caadun reer cad waxay beenisay nebiyahum huudan ee fakayfa side uu kaana noqday cadaabi haddii nebiga la beeniyey cadaabkan cadaabay bal ka warrama iyo wanuduri digiddii intaan la gaarin aan uga digi jiray ma dhabowday run bay noqotay ina annaga eebaa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim reercad korkooda fiican dabayl baan ku dirnay sarsaran dhawaq kulul fii yowmin maalin gudaheed fii yowmi naxsin baas maalintii gudaheed mustamirin daa'ima oo mustamir haddii la halaagay barsakhii cadaabkii weli waa ku cadaaban yihiin qiyaamana waa ku cadaabnaanayaan ee nafta inuu ka qaadoos dhaafay keliyata ma aha tansicu waxay siibtay dabaysha annaasa dadkii reer caad kolka intay siibto ay luqunta kala wiijisay kolkaasaa meeshii luqunta ay ku jirtay duleeshantay geed weyn oo timira oo dhacay oo isagiina aguugay meeshuu ka baxayna duleeshaad moodda tansicu waxay dabaysha siibtay annaasa dadka kaannahum iyagoo aad moodid acjaazu nakli geed timir jiridiisa munqa irin qarqoormay fa kayfa sideeba kaana noqday cadaabi an cadaabay reer caad iyo wanuduri digidaan u digay cadaabkii wuxuu noqday mid ku fillaaday ee abaalkood burugu subay digiddii waxay noqotay mid rumowday walaqad waxaa dhaba yasanaa inaynu fudaydinay alqur'aan qur'aankii baanu sahalnaa eeba yidhi lidikri laahi lidikri in lagu waansamo darteed ayaan u fudaydinay ee fa hal min mudakir wax qur'aanka ku waansamayaa ma jiro kadabad waxay beenisay caadun reer caad huud bay beeniyeen fa kayfa sideebuu kaana ahaaday cadaabi aniga cadaabidaydiyo wanuduri digiddi ina annaga eebaa yaa arsalnaa dirnay calayhim reer caad korkooda riixan dabayl baan ku dirnay sarsaran dhawaq kulu fii yowmi naxsin baas maalintii gudaheed yowma rubuuc bay ahayd bishuna shawaal bay ahayd kolkaa markay galab arbacad u timid ayay ka tagtay haddana galab khamiisaad bay ka tagtay kolkaasay habeenadii toddoba noqdeen maalmihiina sideed maxaa jira arbacay u timid arbacadii kalena waa haysatay idan maalmuhu waa sideed laakiin habeenadu khamiis markii laga bilaabo aan khamiistii kalena ayan gaarin toddobay noqonaya wasadaqa allaahu fii qowlihi sakharaha calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaam ka arbaca ka arbaco waa sideed maalmaha habeenadaase arbacay ka bilaaban haddana arbacadii kale ma gaarin talaada u dambaysay fii yowmi naxsin baaska maalintiisii maalintaa gudaheed ayaan dabayl ku dirnay mustamirin joogtaa tansicu siibaysa annaasa dadka kaannahum aad dadka moodid acjaazu naklin ee timir jirriddii munqacirin qarqoormay fa kayfa sideeba kaana uu noqday cadaabii naaridan reerkaa naaray iyo wanuduri digiddaan u digay walaqad waxaa runa yasarnaa inaannu fudaydinay alqur'aan qur'aankii baan fudaydinay lidikri in lagu waansamo awgeed ee fahal min mudakir mid ku waansamayaa ma jira halkaana waxaan uga baxnay reer samud waa kuwa kan iyaguna qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi kadabad waxa ay beenisay samuudu reer samuud binnudur nebiyaashii digay dhammaantood bay beenisay oo nudurkan jamcu nadiiri oo nebiyaasha ah waa noqon karaa bilumuuri ilmundara arrimihii loogu digayna waa noqon kartaa labadiiba beeniye rusulna beeniye wixii loogu digayna beeniye oo qiyaam iyo bacdi iyo jaziya xisaab iyo janniya naar ma jirtay yidhaahdeen kadaba samuudu waxa ay beenisay binnudur nebiyaashii digaayay fa qaaluu waxay yidhaahdeen abasharan bani aadam mina annaga naga dhasheen meel kale ka iman waaxidan qof keliya taa een labiya gurub iyo koocayn lianna tabicuhu haddaanay reer samuud raacayna minaa annaga idan qof keliyatoo naga dhashay annagoo qabiilana haddaanu daba kacno la fii dalaalin raadinimo gudaheed